wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir oo ka hadlayay xuska maalinta afka hooyo ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka go-an tahay horumarinta af soomaaliga wasiirku xawsay inuu soomaaligu yahay dhaxalka ugu weyn ay leedahay bulshada soomaaliyeed balse uu haatan wajahayo khataro waaweyn waxauna intaa ku daray in wasaaraddu ay diyaar u tahay dadaal kasta oo lagu xoojinayo ilaalinta iyo kobaca afka afka aanan afkaaga ahayn kuma weeleyn karo dhaqankaaga kuma dhaxal siin karo dhaxalka aada leedahay dhaxalkeennii kumanaanka sano soo taxnaa hadda haddii la yidhaahdo af qalaad ha laynagu dhaxal siiyo nala kuma dhaxal siin karo marka lumitaanka afka hooyo macnihiisu wuxuu noqday wax ka weyn keliya luqad waxaa lumayo hayb waxaa lumayo taariikh waxaa lumayo dhaqan waxaa lumayo waxaasna qeyb weyn waxay ka tahay shaksiyadda qofka iyo sida uu haybtiisa u cabiri karo hayb badan baa marka luntay oo ku luntay duulaankii afeed ee afafka kale ama afafka xoogga badnaa ay soo qaadeen taasaa keentay marka in qaramada midoobay ay u sameyso u astaysa maalin la yiraahdo maalinta afka hooyo maalin la yiraahdo ay u astayso marka taa waxay nutusinaysaa ahamiyaddu ay leedahay afka hooyo marka afkeennu dee inagu haddii aanu nahay soomaali waa af aada iyo aada qaali u ah sababtoo ah dhaxalkeenna ma qornayn waxaan wax isku dhexal siin jirnay waxay ahayd hadalka iyo afka lagu hadlaayo waana soo dadaaleen dadkii naga horreeyay waxay ku soo dadaaleen in ay suugaan ku hayaan dhaxalkaas waa ku soo gabyeen waa ku mahmaaheen waa ku geeraareen waa ku shirbeen cayaaro iyo wax badan bay ku samay ku sameeyeen si loo hay si dhaxalkaasna lagu soo gaarsiiyo qeyb badan oo dhaxalkaas ka mid a nama soo gaareen haddii aanan loo sameynin weelka noocaasa sababtoo ah maba noo qornayn annaga oo qoraal kuma aanan kuma aanan haysan qobrada qoyaanada ah ayaa sanadii ugu dambeeyey ka digayay af soomaaliga oo caqabado waaweyn wajahaya